بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar lagu dilay dad gaalo ah oo ka dhacay dalka ustaraaliya kuwaasoo ay fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah kooxaha karis ah oo faafiyey xogo xasaasi ah oo ay ka heleen akoonnada wasaaradda dagaalka yuhuudda iyo xarumo kale oo muhiim ah kadib markii ay jabsadeen donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka oo mar kale ka soo muuqday maxkamad iyadoo loo haysto dacwado kala duwan maxaa ka jira in qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowladaha dawaaqiidda carbeed ay yihiin yuhuud qarsoon oo loogu tala galay inay sahaayinada u gacangeliyaan caalamka islaamka waxaad kaloo caalamulyoom ku maqli doontaan warbixin ku saabsan caanaha lo'da iyo kuwa dhirta kooda xoogga iyo faa'iidada badan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay ku xidhiirto aad ugu faafay islamarkaana ay hadal hayaan inta badan warbaahinta dhacda ka dhacday dalka ustaraaliya si gaar ah galbeedka magaalada sydney ee dalkaasi muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya wiil dhallinyaro ah kaasoo ku hubaysan toray islamarkaana weeraraya baadiri kirishtaan ah xilli ay ku sugnaayeen kiniisad isaga iyo boqolaal dad gaalo ah oo ay ku gudanayeen cibaadadooda baadilka ah waxaa la arkayaa wiilkan dhallinyarada ah oo dhowr toray la dhacaya baadiriga taasi oo keentay inuu dhaawac soo gaaro الدرسن تخوا اشقيلو قمتريشا وع
daqiiqada kadib goobta waxaa soo gaaray ciidanka booliska dowladda ustaraaliya iyadoo cisbitaalka loola cararay baadariga iyo afar ruux oo kale uu dhaawacay wiilkan dhallinyarada ah booliska dalkaasi ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay waxay ugu yeereen falal argagixisanimo ruuxa weerarka geystana uu ka yimid xaafad kale balse uusan deganayn goobta ay wax ka dhaceen ruuxa weerarkan geystay oo ahaa lixiyo toban jir muslim ah ayaa ku guulaystay inuu goobta ka baxsado balse saacada baaritaan iyo dabagal ah kadib waxaa soo qabtay ciidanka booliska dowladda ustaraaliya muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaana muujinayay isagoo ku hadlaya luqadda carabiga weerarkan ayaa yimid iyadoo laba maalin ka hor mid ka la mid ah uu ka dhacay dalka ustaraaliya ugu yaraan lix xubnood ayaa lagu dilay weerarkaas oo uu fuliyey nin mindi ku hubaysnaa sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ustaraaliya ruuxa weerarka geystay ayaana beegsaday goob mashquul badan ciidanka booliska dalkaasi ayaa shaaciyey in toogashadani ay ku dileen ruuxa weerarka geystay oo mindi ku dilay ilaa lix qof oo ku sugnaa suuq ganacsi oo ku yaala magaalada sydney si gaara ah agaarka xeebta bondi waxaana goobta isaga cararay boqolaal kale weerarkan ayuu booliska dalkaasi tilmaamay inuu si gaar ah u beegsaday xarun ganacsi oo dad badan ay ku sugnaayeen isagoo intaa ku diray in dadka dhintay shan ka mid ah ay ahaayeen dumar dadka ku dhaawacmay weerarka ayuuna taliska boolisku sheegay in ay yihiin siddeed xubnood inta badan waddamada reer galbeedka waxaa sannadadii lasoo dhaafay si aad ah ugu badanayey weerarada keligii duulka ah ay fulinayaan shakhsiyaad badanaana weeraradaasi waxaa fuliya dhallinyarada muslimiinta ee ka soo jeeda waddamada caalamka islaamka كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka caalamulyoom ayaad degaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalaha maahir moxamed iyo eliyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida mayr haddii aan dhankaaga aan ku horumarno bal maxaa dhacdooyin ah oo xiise leh oo dhankaaga xiga waad mahadsantahay walaalka eliyas haddii een wargeyska ugu horeeya aan dhegeystayaashana usoo qabanno waa wargeyska haartis ee kasoo baxa deegaanada yuhuudda wargeyskan waxa uu daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay kooxo hakaris ah oo faafiyey xogo xasaasi ah oo ay ka heleen akoonada wasaaradda dagaalka ee yuhuudda iyo xarumo kale oo muhiim ah kadib markii ay jabsadeen joornaalkan cibriga ah ee hartis ayaa xaqiijiyey in kooxo hakaris caalami ah ay furteen mareeg ay ku soo bandhigaan een xogo xasaasi ah oo ay heleen kadib markii ay jabsadeen akoonada wasaaradda dagaalka ee yuhuudda iyo wasaaradda garsoorka iyo xarumaha xogbaarista nukliyerka iyo diomona een joornaalka ayaa intaas ku daray in kooxdan hakariska ah oo la baxday nethond tree ares ay dalbatay in xabsiyada yuhuudda laga sii daayo shan boqol oo maxbuus ah een si aysan u faafin xogo dheeri ah oo xasaasi ah een dhankeeda wasaaradda dagaalka yuhuudda ayaa eliyaasow waxay xaqiijisay in la jabsaday qeybo ka mid ah akoonadeeda waxayna intaasi sii raacisay inaanan laga qaadan xogo aad xasaasi u ah waad mahadsantahay maahir haddii aan dhankayga u soo weecanno saxiifadda ugu horreysa waxay noqonaysaa the irish news oo ka soo baxda dalka ireland waxay wax ka qortay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo mar kale dib u furantay galdacwadeedkiisa maxkamad ku taalla magaalada new york ayaa mar kale u fadhiisatay kiiska ninkan iyadoona ujeedku uu ahaa in si kama dambays ah loo soo saaro cadeymaha muujinaya haddii trump uu leeyahay dembiyada lagu soo oogay iyo haddii uusan lahayn intuba dacwadda ayaa ku bilaabatay qareennada labada dhinac oo ku doodaya arrimo badan oo la xidhiira kiiskan waxaana ka mid ah arrimahaas kuwo u muuqday in trump ay ku marag furi karaan qaar ka mid ah eedeymaha loo haysto trump ayaa sidii caadadiisa ahaydba waxa uu iska diiday dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey kalfadhigan waxa uu noqon doonaa mid aanan loo kala kicin oo laga soo saaro natiijo wax ku ool ah sababtoo ah waxaa soo dhowaatay doorashada waddanka maraykanka oo la qorsheynaya inay qabsoonto bisha nofembar ee soo aadan sidaa darteed waxaa la leeyahay inta aysan shacabka badankood aysan trump codka ugu shubin waa in meel cad looga soo haraa kiisaskan dhowrka ah ee loo haysto madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump aad baad u mahadsan tahay walaalka eliyaas cabdulaahi een wargeyska ugu dambeeya dhankeyga haddii aan soo qabto waa wargeyska new york times ee ka soo baxa ariga maraykanka warbixin uu daabacay wargeyskan lagu magacaabo new york times waxa uu ku sheegay in ciidamada ukrain ay imika waajahayaan saddex dacfi oo waaweyn waxauu wargeysku sheegay in ciidamada yukrain oo muddo laba sano ka badan wajahaya duulaanka ruushka ay imika la nool yihiin saddexdaasi caqabadood marka loo eego buu yidhi dadaalka joogtada ah ee ruushka uu ku doonayo in uu ciidankaasi ku xakameeyo wuxuu wargeysku soo xigtay madaxweynaha ukrain valadimir zeleniski kaasi oo mar kale maalin ka hor ka digay in dib u dhac uu ku yimaado gargaarka maraykanka taasi oo uu xusay haddii ay dhacdo inay dowladdiisu uga sii dari doonto caqabadaha ku horgudban isaga oo sheegay in xogtii u dambeysay ee uu helay sirdoonka ukrain ay muujinayso in aqalka krimilinka ruushka uu isku diyaarinayo mid ka mid ah weerarada waaweyn ee ay dowladdaasi qaadi doonto guga ama horaanta xagaaga soo socda eliyaasow wargeyska new york times ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee ukrain ay xilligan la ildaran yihiin saddex dhibaato oo waaweyn waxaana ugu horeeya buu yidhi rasaasyarida jenaraal christopher cavoli oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada milatariga maraykanka ee qaaradda yurub ayuu wargeysku soo xigtay kaasi oo bixiyey qiimeyn dhab ah oo ku saabsan yaraanta rasaasta ee ukrain qodobka labaad ee ka mid ah saddexda caqabadood ee haysta ciidamada ukrain ayuu wargeysku ku sheegay naqsi dhanka ciidamada ah taliyaha ciidanka ukrain ee bariga ayaa dhowaan sheegay in caadiyan ciidanka adduunka siddeed ilaa toban askari laga doonayo inay difaacaan masaafo dhan boqol mitir balse aysan dowladdiisu haynin ciidan ku filan oo booskaasi buuxin kara tusaale wuxuu yidhi waxaan haynaa laba askari waxayna difaaci karaan masaafo labaatan mitir ah hadda su-aashu waxay tahay yaa buuxin doonaa siddeetanka mitir ee soo haray ayuu yidhi sarkaalkaasi qodobka saddexaad eliyaasow ee ugu dambeeya ayuu wargeyska new york times ku sheegay in uu yahay taagdarri dhanka difaaca hawada isagaoo soo xiganaya wargeyskan warbixin gaar ah oo uu daabacay machadka diraasaadka dagaalka ayuu ku sheegay in nidaamka ka hortaga gantaalada ruushka ee lagu beegsanayo magaalooyinka iyo kaabayaasha ukrain ay yihiin nidaam isku mid ah si toos ahna u beegsada ahdaaftooda taasi cagsigeedna aysan ka hortegin nidaamyada difaaca ee dowladda ukrain misena aysan awood u lahayn inay ka hortagaan haddii markan aan soo qabta maahiru wargeyska xiga waxa uu noqonayaa the times of israel waxa uu daabacay maqal uu kaga hadlaya kala qaybsanaanta ka taagan gudaha maamulka gumaystaha ee ku aadan in laga jawaab celinayo weerarkii dhowaan ay iiraan ku qaaday deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haystaan ugu horeyn aragtidan ah miyaan ka aargudanaa iiraan mise waan iska daynaa waa lagu kala tegay maahirow xubnaha midigta fog ee xukuumadda benyamin netanyahu waa kuwa ugu badan ee waqti xaadirkan ku talinaya in laga aarguto tehraan wixii ka dambeeyey weerarkanna waa kuwa har iyo habeen ku baaqaya in la qaado tallaabooyin wax ko-owl ah si loo muujiyo awoodda maamulka gumaystaha ee isugu yaraa israa'iil waa sida ay hadalka u dhigeene haddii aan eegno jaanibka kale waxaa jira siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo ku talinaya in hadda aanan la qaadin wax tallaabo milatari ah wax walbana lagu xaliyo si diblomaasiyadeed maadaama laga cabsanayo in xaaladda bariga dhexe ay ka sii darta sida hadda ay tahay waa sida ay aaminsan yihiin si kastaba ahaatee waxaa hadda loo badinayaa inay xoog badan doonto aragtida ah ha laga jawaab celiyo tallaabada tehraan sababtoo ah saraakiil fara badan oo ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa hadda soo saaraya baaqyo heegangelin ah waana sida ay soo dusinayaan suxufta cibriga ah qaarkood waase laga dhursugi doonaa maahirow halka ay ku biyo shubato xiisaddan haddii ay maamulka benyamin netanyahu uu qaadi lahaa tallaabo argoosi ah iyo hadduu ka dhaga furaysan lahaa wixii uu kala kulmay xukuumadda tehraan aada buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta halkaas ayaan uga bixina كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yowm ayaan isla maraynaa xasuuqa bahalnimada leh ee yuhuudda sahyuuniyadda ay ku hayaan shacabka muslimiinta filistiin gaar ahaan reer khaza ayaa bannaanka soo dhigay kaalinta liidata ay qaadanayaan hogaamiyaasha dawaaqidda carbeed kuwaasoo qayb ka ah xamlada saliibiga ah ee lagu soo qaaday caalamka islaamka bilaabashadii camaliyadda duufaanta alaqsa iyo duulaankii cadowga ee marinka khaza ayaa wax badan ka beddashay xaaladda mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe dowlado carbeed oo ku maxaafsan jiray inay garab taagan yihiin qadiyadda filistiin ayuu wejigooda madow fayday kadib markii ay dhaleeceeyeen weerarada muqaawamada ayna muujiyeen inay garab taagan yihiin kayaanka sahyuuniga ah xisaarka toddoba iyo toban sano jirsaday ee yuhuuddu saartay magaalada khaza iyo shacabkooda waxaa fulintiisa leh dowladaha dawaaqidda carbeed ee dariskala ah filistiin kuwaas oo la-aantood uusan dhaqangal noqon lahayn xisaarkaasi macaabirta ama marin xuduudyada ugu waaweyn ee khaza iyo dhulalka kale ee filistiin ay la leeyihiin dalalka deriska ah waxaa gacanta ku haya ciidamada masar iyo urdun kuwaas oo heshiis iyo isku xir dhanka amniga ah la leh maamulka sahaayinada haddii ciidanka dowladda riddada masar ay u hoggaansami waayaan ilaalinta macaabirta hal maalin go'doon ma aysan ahaan lahayn in ka badan saddex milyuun oo muslimiin reer khaza ah ciidamada dowladda urdun ayaa iyaguna sidaas oo kale heegan u ah ilaalinta amniga yuhuudda waxayna wax weliba ka horumarinayaan sidii nabad iyo baraare ay u heli lahaayeen shacabka sahayanada ee xoogga ku haysta dhulka filistiin madaxda dowladaha dawaaqiidda ah ayaa maxaafisha caalamiga ah ka jeediya hadalla si toos ah ay ugu nusraynayaan yuhuudda midka ugu roon ayaa isagoo xeeladaysanaya ku hadaaqay waa inaan adkaynaa amniga mandiqadda oo idil oo aan ka hortagnaa falalka ay argagixisadu geysanayso ilaalinta amniga mandiqadda waa musdalaxaad laga soo manguuriyey maraykanka oo loola jeedo in la tabantaabiyo kayaanka yuhuudda ee isugu yaray israa'iil musiibada qarniga ee ku habsatay walaalaheenna reer khaza ayaa bannaanka soo dhigay in haba yaraatee wax damiir ah aysan lahayn murtadiinta carbeed kuwaasoo aan wax dabacsanaan ah ka samayn xisaarka magaalada khaza cabdulfitaax asiisi oo ah hogaamiyaha dowladda dabadhilifka ee masar ayaa si aan gabasho lahayn u ayidayay barakicinta shacabka khaza isagoo ku teliyey in ciidanka yuhuudda ay xaaqaan magaalada dadka ay u suuro gashay inay badbaadaanna loo barakiciyo dhanka saxaraha kuleelka badan ee annaqab
haddii ay jirto fikrad ah in la qixiyo dadka ku nool khaza waxaa loo qixin karaa saxaraha annaqab ee ku yaalla israa'iil halkaas ayaa dadka filistiiniyiinta ah loo rari karaa inta uu ka dhammaanayo howlgalka israa'iil ay ka wado khaza ee ah in la baabi'iyo muqaawamada hubaysan sida xamaas iyo jihaad alislaami iyo wixii la mid ah marka uu howlgalkaas dhammaado kadibna israa'iil haddii ay doonto dadka filistiiniyiinta ah waxay dib ugu soo celin kartaa khaza
wuxuu ahaa hadal aan la yaab ku noqon dadka yaqaana habdhaqanka dawaaqidda carbeed balse ay la amakaageen xitaa gaaladii asalka ahaa oo ay wada shaqayn jireen sida jo baiden oo caddeeyey in asiisi uu yahay ninka mas-uulka ka ah xisaarka khaza
sidaad la socotaan kolkii hore madaxweynaha masar asiisi ma uusan doonaynin in uu furo marinka si loo mariyo gargaarka bani aadannimo aniga ayaa la hadlay oo ku idhi waa inaad furtaa marinka
haddaba waxaa su'aal laga keenay jinsiyadda khawnadan halka ay ka soo jeedo dadka qaar ayaa aaminsan in maxamed binu zaayid hogaamiyaha dowladda imaaraadka carabta cabdulfitaax asiisi iyo boqor cabdulaah urdun uu ku jiro fir yuhuudeed lagana yaabo in asalkoodu yuhuud yahay boqorka urdun ayaa qarash ka badan hal bilyan oo dollar ku bixiyey sidii diyaaradihiisa hawada ay ugu burburin lahaayeen gantaalada ku socda yuhuudda war ka soo baxay boqortooyadiisa ayaana lagu sheegay in diyaaradaha f lix iyo toban dhulka ay soo dhigeen tobannaan saaruuq oo weerar ku ahaa yuhuudda doctor cabdalla annafiisi oo ah mufakir islaami ah ayaa maalmo ka hor su'aal geliyey firka ama nasabka hogaamiyaasha dawaaqiidda carbeed markii uu arkay sida ay ula tacaadufeen weerarkii sawaariikhda ahaa ee iiraan ay ku qaaday yuhuudda ayna isku hilmaamsiiyeen xasuuqa iyo go'doominta ay wajahayaan reer khaza wuxuu carabaabay in hogaamiyaasha dalalka carabta maamula uu ku jiro nasab yuhuudeed waxaana aragti taas la mid a qaba falanqayaal kale kuwaasoo qoraallo ay soo dhigeen baraha bulshada ku muujiyey in sahayanada carabtu ay yihiin kuwa ka daran sahayanada yuhuudda ee la yaqaan cabdulaahi bni ubay bni saluul kaana yusalii khalfa rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam yani rasuul yaima asalaa cabdullaahi bni ubay bni saluul yaqif waraa'ahu wa yusalii wamaca dalik huwa min almunaafiqiin cabdulaahi ibnu ubay ibnu salaal wuxuu ku tukan jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam gadaashiisa yacni nebigu marka uu dadka salaada dujinayo gadaashiisa ayuu taagnaa wuuna la tukan jiray sidaasoo ay tahay wuxuu ka mid ahaa munaafiqiinta annaga haddaan carabnahay waxaana la joogaa boqolaal cabdulaahi ibnu salaal oo kale ah shacabka filistiin dhexdiisa waxaa laga helayaa boqolaal ibnu salaal oo kale ah haddii aanan dhexdeena kuwaas khawanada ah laga nadiifin macrako weliba oo aan la galno sahayanada waxay noqon doontaa mid khasaare ah arrinta labaad maalmahan waxaan akhrinaya buug la dhaho yuhuudda qarsoon qoraaga buugga wuxuu leeyahay carabta dhexdooda waxaa laga helaya yuhuud badan oo qarsoon kuwaasoo yimid waxay ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida yuhuudda qarsoon waxay ku fiirsan yihiin ciraaq suuriya urdun shaam iyo waddamo kale dadkaas asalkooda waa yuhuud balse islaamka ay muujistaan si ay u burburiyaan ummadda islaamka oo xitaa hogaamiyaasha maanta na xukumaya waxaa ku jira yuhuud qarsoon sidaas darteed waa inaan arrinkaas baaritaan ku sameyno balse waxaan ka xumahay in aanan hadda hayn warqado caddaynaya arrinkaas
أنا أقول هاي مشكلة عويصة يعني يعني قد تكون حتى في قياداتنا hidden Jews لابد أن نبحث في هذا الأمر وآسف ما عندي أوراق يعني تثبت هذا الشيء لكن هذه هي التحليلات التي
doctor ayman addawaahiri ayaa kelmad uu sannado ka hor jeediyey waxa uga qisooday sahayanada carabta ee uu hadda soo sardiyey doctor cabdallah annafiisi
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتحدث إليكم اليوم حديثا جادا حزينا عن الصهاينة الذين تسمون بأسمائنا ويتحكمون في مقدرات ومصير مساحات شاسعة من جزيرة العرب مهد الإسلام ومهبط القرآن وموطن النبوة وعاصمة الخلافة الراشدة walaalahayga muslimiinta ah meel walbo aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaan maanta idinkala hadlayaa arrin murugo leh taasoo ku saabsan kuwa yuhuudda ah balse diirka iyo magacyada nala wadaaga kuwaasoo haysta xoogna ku maamula dhul ballaaran oo ka mid ah jasiiradda carabta dhulkii uu islaamka iyo qur-aanku ku soo degay waa dhulkii nebiyada iyo caasimadii khilaafada islaamka إخواني المسلمين لقد دارت الأيام وتفاقم العدوان حتى فرض الصليبيون الإنجليز على مهبط الوحي عبد العزيز آل سعود فاستسلم لهم ووقع معهم معاهدات الخضوع وأعانهم على قتال الدولة العثمانية التي انفتح بهزيمتها الطريق واسعا للصهاينة
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan farqiga u dhexeeya caanaha lo-da iyo kuwa laga sameeyo dhirta kan xoog badan iyo kan faa'iidada badan intaba warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir inkastoo caanaha lo-da ay weli yihiin kuwa ugu faafidda badan guud ahaan caalamka haddana sannadihii u dambeeyey waxaa koror aad u xoogan laga dareemayey isticmaalka cabitaanada dhirta ama waxaa loo yaqaan xaliibunnabaat gaar ahaan kuwa laga sameeyo looska qumbaha iyo digirta sooyada warbixinno soo baxa ayaana muujinaya in suuqa caalamiga ah ee caanaha dhirta oo labadii kun kow iyo labaatanka qiimihiisa lagu qiyaaseeyey soddon iyo shan bilyan oo dollar la filayo in sanadka labada kun iyo soddonka uu gaari doono boqol saddex iyo labaatan bilyan marka loo eego isticmaalkooda oo sii xoogeysanayaa arrinkan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay koror iyo isbeddel ka jira suuqa caanaha iyadoona soo saaridda caanaha dhirta ay noqotay mid la tartamaysa caanaha lo-da ee caanka ka ah dunida inteeda badan christopher gardiner oo ah khabiir ku takhasusay cuntooyinka barana ka ah xarun ku taala california ee waddanka maraykanka ayaa sheegaya in masaadirta caanaha dhirta ay isugu jiraan dhammaan anwaacda fawaakihda gaar ahaan midhaha qalalan sida looska qumbaha iyo midho kale oo muhiim u aha caafimaadka ayna ka mid yihiin kuwa loo yaqaan bunduqa fustuqa makademiya iyo midhaha la midka ah ee badankood laga helo wadamo kuwa dibadda ka mid ah sidoo kale xaliibu nabaati waxaa laga soo saaraa noocee ka mid a digirta ay ugu caansan yihiin digir sooyada digirta loo yaqaan baazla ful suudaani iyo kuwo kale dhanka buduurta waxaa laga soo qaataa sisinta kutaan oo ah dalag caan ka ah beero ku yaala wadamo ka tirsan caalamka iyo goboldayaha dhanka badarka kale waxaa caanaha nabaatiga masaadirta laga keeno ka mid ah bariiska galeyda qamadiga iyo kuwo kale sida caanaha badaadiska iyo mooska kuwaas oo sameyntooda loo maro farsamooyin kala duwan oo casri ah sidaas darteed waxay khubaradu caanaha lo-da ka dhigeen mid la tartamaysa midhaha iyo badarka intiisa kale iyagoo isbarbardhig ku sameynaya fitamiinaadka iyo macaadinta intaba caanaha lo-da waxaay ka kooban yihiin dhammaan canaasiirta raashiinka ee muhiimka u ah koriinka kuwaasoo ay ku jiraan fitamiin b laba iyo toban calcium botasium iyo fosfoorka waxaana sidoo kale lagu daraa fitamiinaad kale oo dheeraad ah sida fitamiin d kaas oo lagu daro caanaha lo-da tan iyo sodomeedii qarniga lasoo dhaafayna loo adeegsanaya habkaasi waxaana arrinkaas loo sameynayay si carruurta looga ilaaliyo cudurrada lafaha taagdareeya marka laga hadlayo xaliibu nabaatiga daraasad sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka lagu sameeyey laba boqol soddon iyo saddex nooc oo ka mid ah ay cilmi baarayaashu ku ogaadeen in toddobaatan boqolkiiba dhirta ay ku jiraan calcium iyo fitamiin d marka laga hadlayo maadada cuntada ee alyaafta caanaha lo-da kuma jirto maadadaasi hase ahaatee waxaa iyadoo xaddigeeda hooseeyo laga helaa caanaha dhirta waxaana midhaha qalalan ee loo yaqaan shuufaanka laga helaa labo ilaa saddex garaam oo maadada alyaaf mar walba oo la isticmaalo waxaana sidoo kale la sheegaa in digirta sooyada looska iyo noocyada kaleba ay leeyihiin kamiyaad aad u hooseeya oo maadada alyaafta ah inkastoo ay tahay xaddi aad u hooseeya oo ay suurtagal tahay in ay gacan ka geysato in qofku kaga kaaftoomo baahida maalintii u qabo cuntada dhirta haddana waxay dhanka kale dhakhtarad lagu magacaabo abijili johnson sheegaysaa in ay muhiim tahay in ugu yaraan saddex koob oo cabitaanada caanaha dhirta ah laga isticmaalo maalinta oo dhan si ugu yaraan kala bar loo xaliyo baahida maalintii ee ku aadan maadada alyaafta oo muhiim u ah jirka waxaa sidoo kale aada u sii wanaagsan ay leedahay in laga dhex raadiyo maadadaasi midhaha qalalan sida fawaakihda caadiga ah iyo khudaarta kale caanaha lo-da waa mid ka mid ah astaamaha maadada borotiinka waxaana halkii koob oo ka mid ah ha ahaado mid dufantiisu dhammaystiran tahay ama ay ku yar tahay labada dhinacba ku jira koobkaasi sideed garaam oo maadada borotiinka ah arrinkaas ayaana caanahaasi ka dhigaya kuwa hodan ku ah dhisida murqaha kamiyadan ayaana sii kororta saddex iyo toban garaam marka loo eego koob weliba oo caano ah dhanka kale waxay baarayaashu ogaadeen in caanaha dhirta ay ka kooban yihiin nisbo borotiin ah oo aada uga yar midda caanaha lo-da waxaana nisbada ugu xoogan laga helaa caanaha baasila'da oo ah mid laga sameeyo digirta loo yaqaan baasila waxaana koob weliba ku jirta toddoba dhibic shan garaam oo borotiin ah waxaa kasii hooseeya caanaha sooyada kuwaasoo borotiinkooda koob weliba uu gaarayo lix dhibic hal garaam halka caanaha looska laga helo hal garaam oo maadadaasi ka mid ah marka laga hadlayo badqabka lafaha waxay dhakhaatiir caalami ah xadideen baahida qofka ee maadada kalsium taasoo ay ku sheegeen shan boqol oo miligaraam maalintiiba koobka caanaha laga sameeyo qumbaha ayay ku jirtaa afar boqol iyo lixdan miligaraam oo kalsium ah waxaa ku xiga caanaha looska oo kalsiumka ku jira koobkiisa uu gaarayo afar boqol iyo konton miligaraam halka kaalinta saddexaad ay imaanayaan caanaha lo-da oo tartiibkoodu yahay saddex boqol iyo toban miligaraam oo kalsiumka ah inkastoo shirkadaha sameeya noocyada caanaha iyo sidoo kale wasaaradda beeraha ee maraykanka ay sanado badan sheegayeen in caanaha lo-da ay muhiim u yihiin lafaha carruurta haddana waxa ay daraasaad soo baxaya dhankooda tilmaamayaan in in si xaddaafa loo isticmaalo caanaha lo-da iyo kalsiumka aysan si laba jibaarin awoodda lafaha ee carruurta bare dhanka raashiinka wax ka dhiga jaamacadda harvard t h ayaa ku talinaya in kalsiumka lagu raadiyo iyadoo la marayo nidaam cunto isku dheelitiran oo caafimaad leh kaas oo aan ku koobnayn ku-tiirsanaanta caanaha lo-da sida warka u dhigayo wuxuuna sheegayaa in ahmiyadda arrinkaas iyo waxkabeddelkiisaba ay soo hoosgelayaan caanaha dhirta khudaarta badarka noocyadiisa kala duwan malaayiga iyo midhaha qalaalan eeaan kasoo sheekaynay marka laga hadlayo dufanta iyo kolesteroolka waxaa marka laga reebo caanaha gacanku sameyska ee qumbaha kaas oo intiisa badan ay ku jiraan qaybo ka mid ah dufanta sare usii qaada nisbada kolesteroolka ay dhibaatadiisu ku xidhiirto xanuunada maskaxda dhanka kale caanaha dhirta badankooda ay yihiin kuwa ay ku yar tahay dufinta ama aan gebiyahaanba lahayn maadadaasi taa beddelkeed waxaa dufanta ku jirtaa caanaha lo-da intooda badan ay tahay mid ay ku xoogan tahay dufanta dhalisa dhibaatooyinka soo haleela maskaxda iyo kuwala midka ah dhanka kale xaalad kasta oo dhacda suurtagal ma ahan in caanaha dhirta laga dhigo kuwa badiil u noqon kara caanaha xoolaha sida ay sheegayso melissa majomdar oo ka mid ah dhakhaatiirta arrimahaas ku takhasusay waxay caddaysay in ka faa'iidaysiga caanaha dhirta ay ku xiran tahay nooca uu qofku xiiseeyo iyo waxa uu ka kooban yahay ee canaasirta iyo cuntooyinka iyo fitamiinaadka iyo sidoo kale macmacaanada lagu xoojiyo waxaana sidoo kale carabawday in qaar ka mid ah noocyada caanaha ay ku jirto sonkor dheeraad ah arrinkaasoo isidoo kale soo jeedinayso abijili johnson taasoo sheegtay in in ka badan saddex meelood meel ka mid ah waxsoo saarka caanaha dhirta ay ku jiraan sonkor xaddigeedu u dhigmo caanaha dhadhanka leh sida kuwa faraawilada iyo shukulaataha sida warka u dhigtay inkastoo ay jiraan iskudayo ku saabsan kordhinta caanaha dhirta si ay u noqdaan kuwa u dhigma canaasirta cunto ay ku jirta caanaha lo-da haddana waxay jaki hafan tilmaamaysaa in in badanoo ka mid ah noocyadaasi aysan ku badnayn maadooyin muhiim uga dhigaya in ay buuxiyaan booska caanaha lo-da ee qaniga ku ah borotiinka dabiiciga ah zankiga kalsium botasium iyo sidoo kale fitamiin b-ga iyadoo qaar ka mid ah warshadaha caanaha dhirta ay suurtagal tahay in ay badiil u noqdaan dadka xasaasiyadu ku qabaa caanaha la midka kuwa lo-da ay dhanka kale daraasado tilmaamayaan in lixdan iyo sideed boqolkiiba dadka ku dhaqan caalamka ay dhacdo inay yihiin kuwa qaba xasaasiyadda caanaha sabab ku aadan iyagoo aan u dulqaadan karin lagtooska kaas oo keenaya barra caloosha iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ka dhasha caanahaasi hase ahaatee waxay tilmaamayaan in caanaha lo-da oo keliya aysan ku koobnayn xasaasiyadda waxayna khubaradu heleen in qaar ka mid ah noocyada caanaha dhirta sida cabitaanka looska kuwa digirsooyada iyo xitaa kuwa qumbaha ay dadka qaar ku keenaan falcelin xasaasiyadeed sida ay tilmaamayaan daraasadahani بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى